bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina muxamed wclى aalihi wasaxbihi wslm ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii nadmu durar ama alfiyat اlimaam الsuyuuطiyi raximah اllah markii uu ka soo sheekeeyey sifada ay riwaayadu leedahay iyo habwarinteeda ayuu wuxuu galay marka iyo sanadka waxyaabaha loo shardiyo dabdiga iyo cadliga iyo waxyaabahaasoo dhan waxa uu yidhi waacraduu fii hadihi اlasmaani can ictibaari hadihi اlmacaani licusriha maca kowni da lmuraadi saara baqaa silsilati اlisnaadi waacraduu way ka jeesteen fii hadihi اlasmaani wakhtiyadan can ictibaari hadihi اlmacaani macaanidan iyo tilmaamahan fiirfiirinteeda waa iskaga jeesteenoo waa iska daayeen macaanidan iyo shuruudahan iyo waxaan yacni hadda aan soo taxaynay aan ku soo jirnay asmaantan iyo wakhtiyadan waa ka jeesteen culimmada licusrihaa sababkay uga jeesteenna maxay tahay licusrihaa culayskeeda darteed mac kowni dalmuraadi iyadoo weliba mac kowni dalmuraadi ulajeeddadan tan ah ahaanshadeeda lala qabo saara inuu ahaaday baqaa silsilati lisnaadi isnaadka silsiladiisa baaqi ahaanshadeeda oo macnaha wuxuu leeyahay haddeertan waxa keliya wax loo rabo isnaadkii barakadiisii in la tabarug u nacam in isnaadkii yacnii jiritaankiisa la barakaysto oo ummaddan akhbaranaa iyo xadaanaa aynan ka dhammaanin keliya umbaa la rabaa hadafku intaas waaye ee laakiin hadda kutubtii iyo axaadiidtii waaba sugnaatayba nacam marka wuxuu leeyahay ayb shuruudahaas marka hadda waa layska ilqeeyey waa layska daayey badankeed sababta waxay tahay xilligaas axaadiidta ayaa sugnaanshadeeda la dawinayay oo la raadinaya hadda axaadiidtii waa sugan tahay xadiid dambe oo cusub oo la soo helaayo ma jiro oo aan ku jirin kutubtii hore waxaa la yidhaahdaa imaamu tabaraani iyo raggii dambe ugu waaweynaayo oo rixlo badnaay oo axaadiid fara badan isu keenay haddana maca daalik axaadiidtii oo isku keenay oo dhan waa uun axaadiidtii culimmadii hore wari jirtay hal xadiid oo culimmadii isaga ka horraysay aynan werinin lama uusa imaanin ayb marka sidaa darteed maadaama axaadiidtii hadda ay sugnaatay oo kutubta sunnada ay ku sugnaatay hadda waa layska daayay marka shuruudahan in la ictibaariyo oo ninka muxadidka ee hadda axaadiidta warinaayo ama yacnii rabo inuu bukhaari ama muslim ama tirmidi sanad ku gaaro rijaasha uu maraayo looma shardinaayo wixii loo shardin jiray rijaashii bukhaari iyo muslim iyo raggoodoo kale waa intaas macnaha waxuu ku leeyahay licusrihaa yacnii marka waxaa weeyaan waxaa sidaa loo yeelay licusrihaa culayskeeda mac kowni dalmuraadi ulajeedkan ahaanshadiisa lala qabo saara inuu ahaaday baqaa silsilati اlisnaadi isnaadka silsiladiisa baaqi ahaanshadeeda falyuctabar hala eego buu yidhi oo hala fiiriyo fii haadihi alawsaafi tilmaamahan tan ah waxaa laga fiiriya takliifuhu qofka mukalafnimadiisa wasatru iyo asturnaan xumaan iyo waxaa inuu ka asturan yahay wamaa iyo waladii midka rawaa oo warinaayana ahbata inuu sugo habtun mid isagu yacnii iqo ah barun kaasoo yacnii barun baari ah hadda wuxuu leeyahay marka wakhtiyadan dambe waxaa hala fiiriya keliya qofka riwaayada warinaayo inuu mukallaf yahay mukallaf marka laleeyahay majnuun iyo sabi keliya kaa baxaaya inuu mukallaf yahay iyo wa satr inuu asturan yahayoo xumaan iyo waxad nin lagu yaqaan waa inuunan ahayn satrigaas bis iyo waladii midka rawaa ou warinaayana ahbata inuu sugay habtun mid iqa ah uu sugay iiqahaasoo barun baari ah waxaan uu warinaayana isagoo kale inuu sugay nin iqaa yacnii oo baari inuu sugay walyarwi min muwaafiqin liasli shuyuukihi fadaaka dabdu اlahli walyarwi hana wariyo min muwaafiqin ku waafaqaaya ha ka wariyo liasli shuyuukihi shuyuukhdiisa asalkiisa asal hadaad maqasho cilmigan waxaa loo jeedaa adiga sheekhaaga asalkiisa maxaa waaye waa kitaabkiisa waay kitaabka uu xadiidka asaga ka soo saxday oo sheekhiisa uu uga soo wariyey oo muqaabalada ku soo sameeyey sheekhaaga asalkiisa kaas waaye marka marka aad warinayso adiga waxaa lagaa rabaa nuskhadaada waa in lagu saxay nuskho kale oo sheekha nuskhadiisa lagu saxay oo adiga arday kale oo sheekha nuskhadiisa muqaabaleeyey taada inay ku saxan tahay haddii intaas layska helo waa iska intaas waa ku filan tahay walyarwi ha wariyo min muwaafiqin min muwaafiqin ku waafaqaayo liasli shuyuukihi shuyuukhdiisa asal shuyuukhda isaga uu leeyahay asalkooda waafaqaayo fadaaka kaagaasi dabdul ahli dadka yacni ahalka u ah waxwerinta zamanadan dambe dabdigooda waaye nacam fadaaka kaagaasi dabdulahli ahalkii dabdigoodii waaye ayb laakiin culimmadii hore kutubtan intaan la dawinine bukhaari muslim ama aan la samaynin ayaga wixii loo shardin jiray waa adag yihiin intaan waa ka adag yihiin laakiin dadkan dambe waxaa loo shardiyaa satri takliif kownuhu mukallafan inuu mastuur yahay marka uu werinaya waxa uu werinayana in nin iqaa uu sugo iyo midka afaraad oo ah waa in muqaabalo lagu sameeyey asalka uu wax ka warinayana aslu shuyuukihi in lagu muqaabaleeyey maraatibu tacdiili watajriix jarxiga iyo tacdiilka maraatibtiisa halkan marka wuxuu ka gelayaa jarxiga iyo tacdiilka maraatibta ay leeyihiin qال الناaظم رحمه الله وأرفع الألفاaظ في التعديل mا جاء فيه أفعل التفضيل كأwثق الناaس وmا أشبهha أو نحوه نحو إليه المنتهى jarx iyo tacdiil jarxi waxaa la yidhaha ruwaadda cilmurijaalka marka laga hadlaayo waxaa la baarayaa xadiidka si sugnaanshadiisa loo taxqiijiyo raawiga warinaayo in dacni uu ka nabad galo dacniga raawiga la duraa jarxiga la yidhaha tacdiilna waxaa la yidhahdaa ammaanta la ammaano waxaan soo sheegnay tacdiilka raawiga wuxuu ku sugnaadaa kownuhu yacnii in uu yahay wuxuu ku sugnaan karaa kownuhu uu saxaabi yahay saxaabi mar hadduu yahay waa cadli saxaabiga isaga waxaa kaloo ku sugnaan karaa cadaaladiisu inay mustafiido ay tahay oo istafaadad ama ishtaharad cadaalatuhu ninkaasoo kale uma baahno maxaa laga yidhi in la dhaho maalan yacnii maalig oo kale shaafici oo kale bukhaari oo kale iqa miyaa ma lays weydiinayo sababtoo a ishtaharad cadaalatuhu ama istafaadad cadaalatuhu wixii aan intaas helin oon cadaaladoodu sidaa aynan ahayn waxay u baahan yihiin ugu yaraan hal imaam oo a'immat uljarxi watacdiil inuu tacdiiliyo saasay ku sugnaataa marka jarxiguna waa kaas tacdiilkuna waa ammaanta taskiyada waaye jarxiguna waxaa weeyaan waa dacniga ibnu xajarna waa ogtihiin marka uu ka hadlaayey xadiidka dacfigiisa saqdi iyo dacni ayuu kala qaybiyey dacniga marka waa waxa jarxiga iyo tacdiilka usoo noqonayo raawiga hala duro ee xaggee laga duraa laba jiha ayaa laga duraa raawiga jiha waxa ay tahay dhinaca cadaaladda jihada kalena waa dhinaca dabdiga labadaas meelaa laga duraa mar raawiga cadaaladdiisaa la haystaa oo waxaa laleeyahay waa kadaab waxaa laleeyahay yacnii waa munkarulxadiid wamaa ilaa daalika oo waxaa la haystaa markaa isaga cadaaladdiisaa la haystaa marna dabdigiisaa la haystaayo sayi'u اlxifdi kaiiru اlawhaam oo xasaasoo kale la leeyahay waa dabdigiisa markaas muaribu اlxadiid waa dabdigaa laga haystaa markaas xifdigaa laga haystaa marka labadaas meelaa wax laga kala duraa xifdiga dabdiga amase waxaa wax laga duraa cadaaladda labadaas meel jarxiga waxaa loo banneeyey oo loo ruqseeyey waa xan isaga laftirkiisa qof marka la jarxinayo ee la leeyahy waa kadaab waa fulaan waa kada waa waa waa xan laakiin qiibo oo waxaa weeyaan bannaan oo la banneeyey imaamu nawowina riyaadu saalixiinka oo aragteen markuu ka hadlayo maa yubaaxu min alghiibati ilaa lix toddoba ayuu ka soo reebaa wa minhaa waxaa ka mid a jarxu almujarixiin dadka yacnii mujarixiinta jarxiga ay samaynayaan waxaa weeyaan waa waa cadaasaga kaa isaga waxaa weeyaan waa la ruqseeyo xan oo bannaan waa maadaama xan bannaan ay noqotay waa inay daruuro ku bannaan tahay marka daruurada waa inay ku bannaan tahay daruurada marka maxaa la yidhaahdaa ad waxa inta ay danta marka keenayso qofkan in la jarxiyo umbaa la jarxinaya ma looga badi karo haddii looga badiyo xan aan loo baahnayn ay noqonaysaa ayb marka a'immadaani way u baahdeen sidaa darteed ayay marka jarxigii in shareecada nebiga la difaaci waayo mafsadada ka dhalanayso iyo ruuxan in la jarxiyo oo la ceebeeya mafsadada ka dhalanaysaa waxaa batay oo weynaaday sharciga in la difaaci waayo mafsadada ah walidaalika xibnu maciin markii la yidhi miyaadan ka baqaynin dadkan aad jarxinaysa mar walba aakhire inay kula doodaan oy ku qabsadaan markaasuu wuxuu yidhi in nebiga i qabsado oo uu i yidhaahdo sharcigayga adoo u jeedo maxaa u difaaci weyse ah iiga daran buu yidhi inaan kuwaan yacnii inay i qabsadaan berri ayb marka haraja mahraj marka jarxigu marka inuu ku soo baxo kharaja makhraja nasiixa nasiixa ahaan qofka hadduu u yeelaayo ilaahay dartii ay ka tahay diinta inuu ku difaaca ay ka tahay intii loo banneeyeyna uusan ku xadgudbin inta loo banneeyey marka maxay tahay waa inta ku saabsan cilmiga iyo xadiidka iyo waxaa ku saabsan wixii intaas ka baxsan ee iska yacni ah qofka cirdigiisa in laga hadlo waxay noqonaysaa xaaraam waxaan aad yacni dabcan kutub badanna masaladan marka jarxiga iyo tacdiilka culimmadu way kaga hadlaan alfaadiisa mar waxaa laga hadlaa yacni rijaasha marna waxaa laga hadlaa marna waxaa laga hadlaa yacni alfaadda jarxiga iyo tacdiilka cibaaraadkaas tafsiirkooda kutubta hadday noqo lahayd jarxiga iyo tacdiilka oo taraajimta rijaasha ku socoto waxaa ugu mawsuucada ugu weyn waxaa weeyaan kitaabka bukhaari taarikh اlbukhaari la yidhaha taarikh اlkabiir uma yacni kitaabu اljarxi waالtacdiil libni abi xaatim cabdiraxmaan ibni abi xaatim uma marka waxaa imaanaya marka laba kitaabo hiqaata ibni xibbaan iyo majruuxiinta ibni xibbaan kadib yacni kitaabada hadda la isticmaalo kitaabu اlkamaal kitaabu اlkamaal oo uu leeyahay cabdulghani bn cabdilwaaxid almaqdisi saaxib اlcumda waxaa laga soo waxaa laga habeeyey oo laga shaandheeyey kitaabkaas waa la kala shaandheeyey mizi alxaafid almizi baa tahdiib ku sameeyey tahdiib ulkamaal ayuu ula baxay tahdiib ulkamaalka marka waa rijaalu sita lixda bis bukhaari muslim abu daa'uud tirmidi nasaa-i ibnu maaja rijaashooda bis kamaalkaa mawduuciisu saas uu ahay tahdiibulkamaalaa laga dhigay soddon iyo dhowr mujalladu ah tahdiibulkamaalka uma waa la ikhtisaariyey laba imaam baa ikhtisaariyeen imaamu dahabi wuxuu ka dhigay tadhiibu tahdiib tadhiib atahdiib ayuu ka dhigay ibnu xajarna waa ikhtisaariye tahdiibu tahdiib ayuu ka dhigay ayb labada waa maطbuuc waxaa markaa kadib yanii imaamu dahabi kiisa waa ikhtisaariyey tadhiibkiisa khulaasatu tadhiib buu ka dhigay khulaasa waxaan ujeedaa khulaasa maaha khulaasada khasraji baa iskale cafan wuxuu ka dhigay alkaashif alkaashif kitaabkaasuu ka dhigay ibnu xajarna tahdiibu tahdiibkii waa soo gaabiyey taqriibu tahdiib uu ka dhigay kutubta marka aad loo ictimaado tadhiibkaas iyo tahdiibka khulaasada khasraji tadkirada oo xusayni alxaafid alxusayni kuwayaalkaasay dadka u badan yihiin hadda culammada zamankan iyo tahdiibulkamaalka mizi iyo kuwaasaa la qaataa jarxiga yacni kutub kutubta laga alifay dacafada ragga oo daciifka keliya laga fiirinayo oo raawi haddaad ku shakiso inuu daciif yahay in kale kitaabka aad ka fiirinaysa miisaanulictidaalka kutub badan baa u asala waxaa ka mida kutubta u asalka ah kitaabu alkaamil alkaamil bn adi ajurjaani ibnu cadiin aljurjaani kitaabu kaamil buu leeyah kitaab weyn waa isaga dahabi baa soo gaabiyey wuxuu ka dhigay miisaanu اlictidaal fii naqdi الrijaal miisaanku marka asaga rijaashiisu kutub uma gaar ah bukhaari iyo muslim uma gaar ah iyo sitada sita iyo wahayrihaaba waa kahelay miisaanu اlictidaalka rijaal waxaa dhici karta iqaad ah inaad ku aragto laakiin wuxuu ugu soo wariyey meeshaas ugu keenay likownihim tukullimu fiihim in laga hadlay rajulka haddiiba laga hadla isagoo ku soo qaadanaya ama ha saxa looga hadlo ama ayaan looga hadla ayb majruuxiinta ibn xibbaan aducafaa nasaa-i kitaab aducafaa almatruukiin la yidhaha buu leeyahay daara qudni kitaab aducafaa la yidhaha buu leeyahay kulligooda waa wada matbuuc kutubtaas aan sheegayno dhammaantood kutubtii marka waa kuwaasa haddii marka qofka uu rabo musnad axmed ama muwadac maalig rijaal ku jirto oo sitadana aynan waxba ka warinin xaggee u raadsanaa marka rajul yacnii muwadac maalig imaam maaligaa wax ka wariyo min rijaali sitana ma aha haddaad fiiriso taqriib ma ka soo helaysa midkaasoo kale asaga kitaabu ibnu xajar u gooni yeele la yidhaahdo tajiilmanfaca tacjiilu lmanfaca bizawaa'id ala'imma tacjiilu lmanfaca la yidhaahdo marka tacjiilulmanfacaha rijaashiisa waa kuwe waa rijaal ummahaatu sita aynan waxba ka warinin oo laakiin imaam maalig imaamu shaafici musnad axmed iyo musnadka loo nisbeeya abu xaniifa afarta imaamee fiqhiga rijaal ay la gooni noqdeen oo ayaga aan sitada ku jirin ayaa jarxigooda iyo tacdiilkooda laga fiirinaa meeshaas marka tacjiilulmanfacaha isago maadadiisu saas waa haddaad marka muwadac akhrinayso oo kale ama daraasaynayso ninkan aad raadinayso haddounan ahayn kutubu sita hadduusan ku sugnayn ma ka soo helaysid taqriibu tahdiib tacjiilkaa la soo aaday marka tacjiilulmanfacaha ayb ka waran marka haddii ninka muwadaca maalig ama musnad axmed wax looga warinaayo haddii marka ibnu maajaha oo kalena uu min rijaali ibni maaja hadduu yahay tacjiilulmanfaca ma ka fiirinaysid taqriib baad soo aaday markaas maxaa yeele ma baqoraayaba tacjiilulmanfacaha kaas soo ma fahmi dad badanaa marka ku qaldamaya habka yacni haddaadan fahamsanayn kitaabka muqadamadihiisa hore maanta dhan waxaa laga yaabaa inuu inta raadiyo waa waaye qofka uu yidhaahda marka tacjiilu lmanfaca waa zawaa'id waay zawaa'id zawaa'idu sita waay kuwan kalena waa sitadii waay marka labadooda isdhammaystiraayo marka waa inaan labadooda marka maktabadaada makadii yaalaan la faa'iidin kutubti marka waa kuwaas kutubaha iyaga ka sheekeeyo maxay ahayd mawduucii labaadoo sheegnay muxuu ahayna kuwana waxaan dhahnay waa kuwa rijaash u tarjumo kuwana alfaadda hay kuwana waa alfaadda alfaaddan jarxiga alfaad aad u dhib badan waa alfaadda taxriirkeeda kutubta yacnii zamankan dambe aad looga qoray waxaa ugu fiican kitaabka uu leeyahay cabdulxay allaknawi cabdulxay allaknawi abulxasanaat allaknawi alrafcu watakmiil alrafcu watakmiil ayaa la yidhaha alrafcu watakmiilka marka wuxuu ka hadlaa badanaa alfaaddan jarxiga iyo tacdiilka markay leeyihiin munkarulxadiid xadii yacni munkarulxadiid fii xadiidihi manaakiir farqiga u dhexeeya maxay tahay laysa bilqawiyi laysa biqawiyin sakatuu canhu yacni alfaaddan alfaad oo isdilaax ah wa in la fahmay u baahan tahay kitaabkaas marka wuu ku fiican yahay mutaakhiriinta qaarkoodna oo wax ka alifayna waa jiraan oo ayagana alfaaddan aad u aruuriyey sidaas oo kale way jiraan marka kolley mumaarasana waa u baahan tahay qofka inuu wax badan ka akhriyo ee dad badan waxaad arkaysaa alfaaddii jarxiga oo laqbaynan alfaadda jarxiga laqba waxba kama tartan ayb saduuqun yukhdi buu laqbaynayaa saduuq marmar gafo waayo uu leeyahay saduuqun yukhdi isطilaax waaye culammada muxadisiinta ama yacni ibnu xajar oo kale marku saduuqun yukhdi uu sheegaayo waxa la dhaho asaga muqadamada kuugu sheegin ama inaad laqbayso ma ahan haddaad laqbayso mashaakila ka imaanaya wax waa istilaax waaye laysa bilqawiyi iyo laysa biqawiyinna isku mid ma aha waxaa dhici karta inay isku mid aad u arkayso adigna waxaan marka luqo maaha in lagu dayo waxay u baahan tahay marka kutubtiisa in laga mumaarasay ma ka maarmayo daalibcilmiga kitaabka tankiilka la yidhaha mucallimi uu leeyahay atankiil bima fii ta'niibi alkawhariyi min alabaatiil alfaaddan jarxiga iyo tacdiilka diqadooda markaasaad ogaanaysaa dad badan marka oo akhrinayaan iqadii iyo yacnii saduuqii iyo yacnii maraatibta ay kale leedahay saduuqun rubamaa wahib saduuqun lahu owhaam saduuqun kaiirulwahmi fii xadiiihi liin layinu lxadiid furuuq baa wada dhexaysa kulligood marka kutubaha in laga fiiriyay u baahan tahay nacam wa arfacu اlalfaadi qaala الnaadimu raximah اllah wa arfacu اlalfaadi alfaad midda ugu sarrayn badan fi اtacdiili tacdiilka dhexdiisa ugu sarrayn badan maa weeyaan wax jaa'a yimid fiihi maaga dhexdiisaba afcalu tafdiili afcalu tafdiil uu ku yimid waa wixii afcalu tafdiil ku yimid wixii afcalu tafdiil ku yimid afcalu tafdiil waa taqaanaa ayb awhaqu الnaas oo kale iyo awaqu الnaas iyo wixii la mida ahbat الnaas awaqu الnaas waa wixii afcalu tafdiil ku yimid ayb kaasaa marka ugu sarreeya jarxiga alfaaddiisa waxaa ugu sarreeya fulaanun awhaqu الnaas in la yidhaah hebel waa ninka dadka kan ugu hiqanimada badan afcalu tafdiilo ku tusaa waarfacu اlalfaadi alfaad midda ugu sarrayn badan fi tacdiili tacdiilka dhexdiisa maa weeyaan shay jaa'a uu yimid afcalu tafdiila afcalu tafdiilka fiihi maaga dhexdiisa uu ku yimid ka awhaqi الnaasi wadalika kaagaasina ka awhaqi الnaasi oo kale waaye iyo wamaa ashbahahaa wixii lamida ahbatu الnaasa lamida aw amase naxwuhu wixii lamida naxwu ilayhi اlmuntahaa maxaa kaloo lamidana ilayhi اlmuntahaa yacni tahabutka iyo xifdiga yoolkiisa waa ayuu gaaray ninkaas in la yidhaha ilayhi اlmuntaha uma markaa kadib alladii kii kurira la celceliyey mimaa kiina ay yufradu la gooni yeelaayo bacdu ay bacda haadaakan kadib bilafdin lafdi aw amase bimacnan macno loogu celceliyo kaasoo yuuradu takraarkaas oo yuuradu soo aroorayo tan ugu horraysa muxuu ku yidhi awhaqu الnaas iyo ilayhi اlmuntaha waxaa ku xiguu ku leeyahay uma aladii kurira mima yufradu bacda lafdiga la soo celceliyo waxa la soo celcelinaya maxay yihiinna shayga isagoo mid a la sheegi doono shayga isagoo mid a la sheegi doono isagoo mida maxaa la sheegi doonaana iqatun habtun xaafidun ayaa mid mid isagoo a la sheegi doonaa derajada labaad marka waxay noqonaysaa iqatun oo la soo laba jer celiyo oo la yidhaha iqatun iqatun oo kale fulaan fulaan bnu fulaan iqatun iqatun derajada labaaday joogtaa marka ama yacnii lafdigii baa la soo celiyey ama macnihii macnahaas ayay noqone iqatun habtun iqatun mutqinun iqatun xaafidun wamaa ilaa daalika waa la fahmaan malayna uma markaa dabadeed alladii kii kurira la celceliyey waxa la celcelinaa maxay ku bayaansan yihiinna mimaa kii ku bayaansan yufradu la keli yeelaayo bacdu ay bacda haadaakan kadib yacnii martabadan kadib martabada saddexaad alfaadda keligeed la sheegi doono oo laba jeer la soo celiyo bilafdin lagu celceliyo oo lafdigii la soo celiyo iqatun iqatun la dhaho inta ugu badanee la ogyahay waxaa weeyaan sufyaan bnu cuyayna waxaa la yidhaahdaa camr bnu diinaara la weydiiyey sagaal jeeroo soo celiye marka oo wuxuu yidhi iqatun iqatun iqatun iqatun ilaa sagaal jeer buu celiya taas marka waxay iska noqonaysaa marka ta'kiid waa derajada labaad ow bimacnan ama macno lagu celiyey macnaha kan lagu celiyaa marka iqatun mutqin oo kale waa lafdigii lama soo celinin laakiin mid la macnaa la soo celiyey kaas oo yuuradu takraarkaas oo yuuradu soo aroorayo ayb yeliihi waxaa xiga derajadaani habtun ayaa xigo mutqinun ayaa xigo aw amase iqatun baa xigo aw amase xaafidun baa xigo aw amase daabitun baa xigo aw amase xujatun baa xigo derajada saddexaad mid intaan oo hal ah waa fulaanu bnu fulaan habtun fulaanun mutqinun fulaanun iqatun ayaa leeyay fulaanun xaafidun fulaanun daabitun fulaanun xuja hal xabo hal wasfin alfaaddan laftirkooda markaad kutubuljarx oo tacdiil ka akhrinayso mucallimi wuxuu yidhaahdaa waxaa la fiirinaa ninka jaarixa sababka uu ku keenay waxaan waxaa dhici karta nin a'immada jarxiga ka mid a fulaan ka warran baa la dhahayaa habtun buu dhahayaa mar kale haddana waxaa la leeyahy fulaanu fulaan ka warran baa la leeyahay daciifun buu dhahayaa bacdi annaas waxay u malaynayaan wax iska hor imaanaya inay tahay tanaaqud inuu meesha ka jiro ma ahan tanaaqud labada xaaladood yaa waxaa la milicsanaa marka sababka uu ku yidhi labadan eray aa dib loo milicsanaa maalan waxaa dhacaysa marna inuu yidhaahdo su-aalaa la weydiiyey maalan waxaa la yidhi fulaan iyo fulaan iyo fulaan ka warranayo markaasuu wuxuu yidhi fulaanun habtun hebel waa habti muxuu ka wadaa markaan binisbati lihaadayni labadan marka loo fiiriyo habti oo noqonayo sooma fahmin mar kalea waxaa la weydiiyey isagoo iska caadiya waxaa la yidhi ninkii hebel ka warranaa layidhi markaasuu wuxuu yidhi fulaanun saduuqun saduuqoo kale ku tilmaamay ama dacfi buu ku sheegay ee markaas marka xugun ahaana waa qiimayna markaan dambe markaan dambena waa qiimayn marka horena waa nisbi waaye waa habti oo nisbi ah waaye waa tawhiiq nisbi ah la yidhaha kaasoo kalena qofka inuu iska qaato un lama rabo sooma fahmi mararka qaar waxaa imaan karto meelna inuu u yidhaahdo yacnii jarxiga mararka qaar inuu jarxi ku tuuro calaa sabiili ilmisaax isagoo yacni kaftan ay ka tahay xugun lagama dhalinayo kaasoo kale mararka qaar yacni imaam alcallaama almucallimi wuxuu leeyahay a'immada jarxiga iyo tacdiilka macsuumiin ma aha eeka waxa ay wax ku dhisaanna laba un waayo raawiga inay arkeen raawiga ay dhahayaan iqa ama daciif waa arkeen inay arkeen amase inaynan arkin oo axaadiidtiisay arkeen marka axaadiidtiisii waxay isku fiirinayaan rijaasha kale kuwa ay wariyaane isaga la midka ah hadhow marka waxay ka soo saarayaan inuu xifdi badan yahay inuu xifdigiisa liito ilaa dabdiga maxaa lagu ogaa jirayna in lagu jeeggaraayo rijaasha isaga la midka ah halkaas marka waxaa uga soo baxayso marka ijtihaad waayo marka jarxiga iyo tacdiilku marka waa mas'ale oo ijtihaadi ah culimmadiina waa isku khilaafi karaan koob caalimka laftirkiisana waa iskhilaafi karaa mararka qaarkood oo waxaa dhici karta yaxya bnu maciin maanta inuu ninkan toban xadii inuu ka arkay tobankii xadiiuu ku qiimeeyey daciifuu ka soo saaray maxaan ujeedaa wuxuu siiyey tawhiiquu siiyey ee wuxuu arkay marka labaatan soddon xadiioo kale ayuu mar dambe arkay oo ninkan uu warinayo labaatan kuna oo dabdigooda uu eber yahay tacbaan uu yahay waxaa dhacaysa markaan dambe inuu yidhaahdo daciifun marka labada riwaayo waa la kala rajaxa markaan ma ahane oo waxaa la leeyahay daciifkaa raajixsan sababkaa iyo sababkaas ku raajixsan yahay iyadoo laftirkeeda marka shaqo iyo shani u baahan marka jarxigan mawaanic buu leeyahay wuxuu leeyahay asbaab uu ku yimaado la fiiriyo xaalaad uu ku soo aroorana waa leeyahay tankiilka masaa-ishaas aad uga hadlo aadna u dhigo midda labaad wuxuu u baahan yahay jarxiga laftirkiisa inuu yani in sanadkiisu ou ansaxo mararka qaar baa waxaa la leeyahay ibnu maciin hebel waa daciifiyey marka la fiiriyana sanadka waa daciifiye lagu leeyahay ibnu maciin lagu gaaraa inuu daciif yahay ayaa la arkaa iyadoo laftirkiisa wuxuu u baahan yahay marka inuu sugnaado marka sida loo malaynayo cilmu rijaal kitaabka akhri wuu ku xeel dheeryahay yeliihi tabtun baa xigo mudqinun baa xigo iqat ow amase iqatun baa xigo ow xaafidun baa xigo ow daabitun ama daabit ow xujatun uma intaa kadambow saduuqun baa xigo saduuq fulaanun saduuqun in la yidhaahdo saduuqa laftirkiisa ogow yacnii alfaadan oo suyuudi ku siinaayo tartiibtan suyuudi isagaa leh ama waxaa dhici karta inuu ka soo qaaday a'immada qaarkood laakiin imaam kasta oo saduuq yidhaahdo macnaheedu maaha inaad silsiladan inaad mar walba daba taagnaataa ma aha imaam kasto isdilaaxiisa u gaarkaa inaad fahamto maalan abuu xaatim oo kale qofka uu saduuq dhahaayo waa qof iqaa waa culammada ay iqa yidhaahdaan marka waa inaad kale og tahay marka imaamka mutashadidka midka muctadilka midka mutasaahilka alfaadda laftirkooda ee isilaaxa u gaarka isilaaxna waa khaas midna waa iska caam maalan abuu xaatim markuu muslim u tarjumaayey imaam muslim wuxuu yidhi muslim ibnulxajaaj saduuqun saduuquu yidhi muslim saduuq marka haddaa u qaadata adiga kii xadiidkiisa oo xasanka noqonayo wareer waay ma aan sidaa saduuqa ibnu abi xaatim iqa waay haddii uu yidhaahdo maalan laa ba'sa bihi yaxya ibnu maciin laysa bihi ba'sun markuu yidhaahdo iqa waa ninkaas ha u malaynin xadiidkiisu xasan inuu iska yahay imaamu اlbukhaari oo kale qofka uu yidhaahdo sakatuu canhu waa ka aamuseen ninkan ama matruuku اlxadiiث ama yani tarakuu xadiiثahu ضaciifu bilmara xataa istishhaad ma galo iyo mutaabaca ma galo yani imaamu اlbukhaari yataladaf bialfaad اljarxi waa ku taladuf ku samay jiray soo ma fahmi marka waxaasoo dhan waxay u baahan tahay marka lafdiga imaamkan saduuq dhahaayo midkan sidan laa ba'sa bihi dhahaayo inaad kala garanaysa uma intaa kadib saduuqun saduuq fama'muunun baa ku xigo ow amase fama'muunun ma'muun fulaanun ma'muunun in la yidhaahdo walaa ba'sa bihi laa ba'sa bihi kadaa khiyaarun ayaa kuula mida khiyaarunna kadaa bay la mid tahay fulaanun khiyaarun la yidhahdo watalaa waxaa raacay oo xigo maxalluhu sidqu maxalluhu sidqu baa raacday rawow canhu alfaaddan marka ma laqbaynayna maxaa yeele waa alfaad jarxiga sideeda u taagan way rawow canhu way ka wariyeen wasat fulaanun wasat kutubta waa ku arkaysaa fulaanun wasatun in la yidhaha ayb wasatku marka wuxuu noqon karaa khiyaar in loo jeedo khiyaarun ayb wuxuu noqon karaa saduuq la macno noqon karaa waa ka wasatun shaykhun cadfun bilaa caatif waa mukararayn oo la soo celceliyey xaal la soo celceliyey shaykun shaykun la yidhaha fulaanun shaykun shaykun la dhaha aw amase fardan faqad aw amase fardan iyadoon la soo celcelinin faqad oo keliya oo la yidhaha fulaanun shaykhun fulaanun wasat bis la yidhaha oon la soo celcelinin wajayidu اlxadiiثi aw amase yuqaaribuhu oo dadka yanii yuqaaribuhu bimacnaa yuqaaribu xadiiثa الiqaat iqaatka xadiidkooda u dhadhowaadaa xasanuhu yani xasanu اlxadiiثi saalixuhu saalixu اlxadiiثi muqaaribuhu muqaaribu اlxadiiث lafdigan waxaa loo dabdiyaa muqaarib iyo muqaarab labadaba labadaba waa loo dabdiyaa muqaaribu اlxadiiث muqaarabu اlxadiiث waana kala fahmaysaan ismu mafcuuli ismu faacilun bay kale yihiin marna isaga xadiidkiisa u dhowaado xadiidka iqaadka marna waxaa weeyaan muqaarabu اlxadiiثu xadiidkiisaa la soo dhoweeyaa minhu waxaa ka mida alfaaddii jarxiga wa minhu waxaa ka mida alfaaddii yacnii man man wa minhu waxaa ka mida man baa ka mida yurmaa bibidcin bidca lagu tuuro ow amase yudammu loo dumo ilaa saduuqin saduuq loo dumo loo dumo ayb suuءu xifdin ayb wuxuu leeya wa minhu waxaa ka mida man yurmaa bibidcin qof bidca lagu tuuro oo la yidhaha fulaanun qofka marka bidcada lagu tuuraayo bidco keligeed lagu tuuraa lafdi tacdiilna ma aha lafdi jarxina ma aha keligeed lagu tuuraya ee waxaa weeyaan lafdi kale oo jarxiga iyo tacdiilka iyada la socotaa lagu dhejiyaa badanaa waxaa la dhahayaa fulaanun saduuqun rumya bitashayuc saduuqun rumiya bilirjaa sidaas oo kale ama hiqatun rumiya bilirjaa wamaa ilaa daalika ama inta dacfigiisa la sheego uma haddana bidcadiisa la tilmaamo marka bidcadan waxbay ka sii dhibaysaa asaga dabcan hoos usii dhigaysaa walidaalika haddaad fiirsan kitaabka taqriibu tahdiibka khudbada kitaabka markuu sheegaayo dadka uu saduuq iyo bidca isku raaciyo way ka hooseeyaan qofka saduuq keliya uu dhaho inkastoon soo marnay riwaayat اlmubtadic haddana wa minhu waxaa ka mida kan noocii yani derajadii aan hadda soo marnay waxaa ka mida man yurmaa bibidcin mid bidco lagu tuuro ow amase yudammu loo dumo ayb saduuqi yani oo loo dumo ow amase yudammu loo dumo ilaa saduuqin saduuq loo dumo maxaa loo dumayaa saduuqii xaggiisa suu'u xifdin suu'u xifdi aw amase waham waham wahmi ayaa loo dumayaa oo waxaa la dhahayaa saduuqun sayi'u lxifdi saduuqun lahu awhaam saduuq oo suu'u lxifdi loo dumay saduuq oo wahmi loo dumay waa intaan yeliihi waxaa raacaya midkaa oo ku xigo arjuu arjuu mac mashii'atin mashii'a ay la socoto ayb oo la yidhaha marka yani in la yidhaahdo marka arjuu bian laa ba'sa bihi uu soo wadaan yeliihi waxaa raacaya oo ku xigo arjuu waxaan rajaynayaa bian laa ba'sa bihi wax baasa inaanu lahayn ayb mac mashii'atin mashii'a lala qabo yeliihii waxaa ku xigo arjuu waxaan rajaynayaa bian laa ba'sa bihi mac mashii'atin lala qabo see la dhahayaa marka arjuu biannahu laa ba'sa bihi in shaa allah suwaylixun waa cadfun bilaa caaif suwaylixun baa ku xigo suwaylix saalix waa ka hoseeya midkan almaqbuulu canna canna waa daahiray almaqbuulu maqbuulkiina waa daahiray meeshaas asagana ku daahiray fulaanu maqbuulun ayaa la dhahaya ibnu xajar maqbuul qofkuu yidhaahdo waa maxay maqbuulun xayثu yutaabac ninka maqbuulkaa haddaan la mutaabacaynin xadiidkiisu marduud u ahay laakiin haddii la mutaabaceeyo maqbuul buu noqonaya maqbuulku marka kaasu intaas marka waxaa ku dhammaado tacdiilkii intaasu ku dhammaadaa marka yanii wadda wuxuu isugu kaa daray alfaadii xadiidkeeda yani raawiga ku sifooba xadiidkiisa uu saxiix noqonaayey iyo kuwa mutaabacaadka iyo shawaahidda galaba waa ku wada sheegay haddaan marka ku noqonna waxaa weeyaan kuwa afcalu tafdiilka ugu horeeya awhaqu nnaas iyo wixii la mida laba wasfiyoo laysku xijiyey iqatun iqatun ama iqatun habtun uma iqatun keliya ama mutqin ama imaamun ama xujatun iyo wixii la mida saduuqun ayaa ku xiga iyo ma'muunun iyo wixii la mida kadib waxaa imaanaya shaykhun iyo wasaun iyo maxalluhu sidqu iyo yaa imaanaayo kadib waxaa imaanaya saduuq oo lagu daray sayu lxifdi saduuqun sayu lxifdi saduuqun lahu awhaam saduuqun yukhdi saduuqun rubamaa wahim saduuqun iyo bidca laysku daray saduuqun rumiya bitashayuc rumiya bilirjaa wamaa ilaa daalika kadib marka waxaa ku xigaayo maqbuulkii iyaa markaas imaanaayo ee waxa ka dambeeya marka jarxigii iyo ayuu gelayaa marka nacam intaas marka iqada axmed shaakir wuxuu leeyahy qofka haddii uu iqa yahay iqa lagu tilma awhaqu nnaas iyo iqa iqatun iqatun derajada saddexaadoo iqa ah saduuqun intaas yacni labada hore saddexda hore axaadiidtooda waa saxiix saduuq iyo intaan ka soo hoosayso waa xasan imaa xasanun lidaatihi iyo imaa xasanun ligayrihi ayuu xadiidkooda uu noqdaa wixii majhuululxaal ka soo soke marka majhuululxaal wixii ka soo sokeeyo dhinaca jarxiga ka soo xigo majhuululcaynkii iyo waxaasoo dhan hoos sii imaado jarxigii baa ku bilaabmaayo waana yacni wuxuu isugu qaybsamaa wax jarxigoodu aad u daran yahay iyo kuwa jarxigoodu uu yacnii inta ho intaas ka roon yahay laakiin aan ictibaar iyo gelaynin aduu marka baaxisulxadiidkuu ku sheega wa aswa'u اtajriixi tajriix kan ugu xun maa weeyaan qad wusifa lagu sifeeyey raawiga bikadibin kadib aw amase aw amase alwadci bilwadci lagu sifeeyey kayfa sidii surifa loo gedgediyo jarxiga waxaa ugu liita buu ku yidhi wax lagu sifeeyaa kadib fulaanun akdabu اnnaas ama fulaanun kadaab iyo wixii wadci ku tusaayo fulaanun yadacu اlxadiid xadiidka uu wadci ku sameeya wadaacun iyo wixii ka sarifmo meeshaas waxaa la macno noqon kara marka kuwayaalka yacnii lamidka waxaa ka mida fulaanun maalan waxaa la yidhi dajaalun dajaalun wadaacun kadaabun isku derajooda waxaas oo dhan uma bidayni uma markaa kadib bidayni labadan qofkii lagu sifeey uma markaa intaa kadib ittahamuu man ittahamuu qofkay ku tuhmaysteen bidayni labadan ay ku tuhmaysteen labadankay ku tuhmaysteen labadan waa maxay kadib iyo wadci ay iskugu dareen oo ay ku tuhmaysteen oo macnaha muxuu leeyahay utuhima bilkadib fulaanun mutahamun bilkadib mutahamun bilwadci oo kalea layidhi labadaa midkii lagu tuhmaystay fiihi nadar fiihi nadarun baa ku xigto ayb fiihi nadarun markuu bukhaari yidhaahdo wliba maaha qof kasta markuu dhahaya ma aha fiihi nadarun wa saaqidun saaqid اlxadiid wahaalikun fulaanun haalik laa yuctabar laa yuctabaru bihi haddii la yidhaha yani xataa mutaabaca ma gala waa daran yahay wadaahibun daahibu اlxadiid sakatuu canhu way ka aamuseen imaamu اlbukhaariya iskale alfaada sakatuu canhu turika waa laga tegay hebel ama matruuk in la yidhaahdo walaysa biiqati laysa biiqati walaysa biiqati sulika waa la qaaday bacdahu gadaashiisa walaysa biiqati sulika waa lagu taxay bacdahu kan gadaashiisaa lagu taxay ayb alqow xadiiahu uma markaa dabadeed waxaa ku xigta alqow xadiiahu xadiidkiisii waa tuureen daciifun jiddan ayaa imaanaya irmi bihi tuur xadiidkiisa waahin bimara uma waahin bimara yani waahin daciif yani daran waahin waa dacfi aad u daran waahin bimara rudda xadiidkiisa yani rudda xadiiuhu waa la celiyey laysa bishayin intaasaa ku xigto uma intaa kadib laa yuxtaaju bihi lama xujaysto ka munkari اlxadiiثi oo kale aw muطaribihi oo kale fulaan muarib اxadiiث munkar اlxadiiث laa yuxtaaju bihi waa isku wada mid waahin ضaciifun ضacafuu muxadiiثiinta way ضaciifiyeen yeliihi waxaa raaco ducifa siiqaةu tamriid lagu keeno aw amase ضucfun ضacfun aa fiihi dhexdiisa ahaaday ضacfun yaa fiihi yani ضacfigoo waa maqaalun fiihi fiihi maqaalun oo kale la yidhi tunkiru wa tacrif yaa ku xigto fiihi khulfun khilaafun aa fiihi dhexdiisa ahaaday khilaafun baa fiihi dhexdiisa ahaaday dacanuu way dureen takalamuu way ka takalamuu fiihi way ku hadleen sayi'u xifdin layinun ayaa ku xigay layin اlxadiid laysa bixujatin aw اlqawiyi yani laysa bilqawiyi baa ku xigay laysa bilqawiyi marka la yidhaha laysa biqawiyin marka la yidhaha nasaa'iga aad u isticmaalo qaala الnasaa'iyu laysa biاlqawiyi qaala الnasaa'iyu laysa biqawiyin baad arkay laysa bilqawiyi marka la yidhaahdo iyo laysa biqawiyin waxaa daran laysa biqawiyin laysa biqawiyin nakirada ku jirta waxay tahay ninkan wax quwaaba maba le laysa bilqawiyi marka la yidhaahdana quwo oo fiican oo yacnii quwo saas a male markaas mucallimi saasuu leeyahay laysa bilqawiyi marka ninka la dhahayo ictibaar iyo xujo waa geli karaa ictibaar iyo yacnii mutaabaca iyo waa loo qaadan karaa yacnii qawi waa yahay laakiin qawi oo saasa ma ahan waa macnaheedu laysa biqawiyin marka la yidhaha wax quwo amaba leh waa macnaheedu bicumdatin oo layse lagu daro laysa bicumdatin in la yidhaahdo bidaka laysa bidaka fulaanu laysa bidaka sa ma aha bilmardiyi laysa bilmardiyi kuwaan oo dhan laysa umbaad ayaad ka hormarinaysaa kuwayaalkaasaa ku xiran inahaas marka waxaa weeyaan waa alfaad uljarxi iyo tacdiil alfaaddiisa waatana laakiin adu waxaad ku xihan tahay kitaabka aad daalacanayso jarxiga iyo tacdiilka muqadamadiisa akhri muqadamada waxa uu kugu sheego kitaabkay u gaar tahay ogow taqriibu tahdiibkoo kale haddaad akhriso khudbada kitaabka wuxuu ku siinayaa isaga alfaadda uu isticmaalayo iyo darajaadka ay ku kala jiraan laakiin adoo taqriib soo akhristay haddaad miisaanulictidaalkii iyo kaashifkii alfaaddaas la aado waa dhibaato lacan kan yacnii alfaaddaani waxay ku gaar tahay kitaabkan kitaab kalena alfaaddiisuu leeyahay waana marka qofka inuu akhriyo kutubta alfaadda jarxiga iyo tacdiilka ka hadasho waana nusxi ummadda loo nasaxaynaya darteed baa loo rukseeyey wakhtigiisuna ma dhammaanin ibnu xajar sida uu tilmaamaayo sakhaawina uu sheegaayo jarxiga iyo tacdiilku wakhtigiisa ma dhammaanin maxaa yeelay haddii riwaayadii wakhtigeedu dhammaaday laakiin diintii ka hadalkiisii baa joogto oo shuhuudda waxay u baahan tahay mar- markhaatidu jarxi bay u baahan yihin iyo tacdiil ee waxaa jarxi iyo tacdiil u baahan muftiga qofka laga dhigaayo waxaa u baahan qaadigii waxaa u baahan yacnii mudariskii waxyaabahaas oo dhan baa u baahan marka wakhtigeedu ma dhammaanin ee qofka laga aqbalaayo jarxi iyo tacdiilkana waa soo sheegnayo waxaa weeyaan waa ninka yaqaan asbaabuuljarxi watacdiil ninka aan aqoonin xataa hadduu fanni kale caalim ku yaha laga qaadan maayo waxaa dhici karta ninkan inuu faqiih yahay mufasir inuu yahay laakiin baabkan aqoon uusan u lahayn waxaa dhici karta wax aan baabkan ammaan ku ahayn oo jarxi ku ahayn asagoo ammaan u arkaa iska dhici karta ma laga qaadanayo waxaa kaloo iyadana alfaa waxaa kaloo u baahan in qofku inuu iska ogaado waxyaabaha lagu kala rajixi kara aqwaasha jarxiga iyo tacdiilka waxaa dhici karta imaamnimo keliya laguma ka- lagu- laguma rajaxo waxaa dhici karta mararka qaar a'immo waaweyn in inta la khilaafo imaam iyagu ay ka aqoon badan yihiin ka ho- yacni ka yacni jarxiga iyo tacdiilka kaga aqoon badan yihiin qowlkiisa in la hormariyo liqariinatin maa qariino oo kale qariinada maalan waxay noqon kartaa raawigan laga hadlaayo ayaa ninkan jaarixa ah maalan ayaa ku beled ah waa isku beled labadooda wax badan buu ka yaqaanaa midkan taskiyeynayana beled kaleu joogaa wax badan kama yaqaano waxaa dhici karta isagoo qariiba un inuu is- inay is arkeen maalan maalik baa tawfiiqinaayo waxaa dhici karta maalik inuu tawfiiqiyo ee cabdiraxmaan ibnu mahdina uu daciifiyo ninkuna uu basri yahay maxaa la dhahayaa marka baladiyu raawi baladiyu raawigaa la qabana marka qowlkiisa alqowlu qowlu baladiyi raawiga rag badanoo saasaa jiray oo a'imo badan ay tacdiil saareen moxamed ibnu xumayd arraasiyaa ka mida moxamed ibnu xumayd arraasi imaam axmed ibnu xambal iyo waa tawfiiqinan iyo a'imo waaweyn abu xaatim ee ibnu khusayme iyo abu xaatim iyo abu zurca iyana waa daciif ah, iyo moxamed ibnu muslim ibnu waara iyo waa daciifinayeen maxaa yeele annaga waa naqaanaa ay dhaheen ninkan beledkeenna waay dhaheen annaga beledkeenna annaga uga aqoon badan axmed ibnu xambal nacam ayb laakiin axmed bin xambalaa yidhi keligeed uun la taagnaan maayo nacam wax waa j- waa ijtihaad waaye umuuru hadday ijtihaad yihiinna wuxuu aqbali karaa marka eh, wuxuu ku dul wareegaa khada iyo yacni iyo iyo sawaab iyo ku dul wareega taxamulu اlxadiidi xadiidka xambaaristiisa waman bikufrin ow siban qad xamala aw fisqi- aw fisqihi uma rawaa id kamula waman ruux qad xamala soo xambaaray xadiidkii bikufrin ku soo xambaaray fii kufrin yani xaalad kufrin asagoo kaafira soo xambaaray xadiidka ow siban fii xaalati siban sabinimo xaaladdeed ku soo xambaaray aw amase fisqihi bifisqihi ku soo xambaaray asagoo faasiqa uma markaa dabadeed rawaa wariyey id wakhti wariyey kamula ou kaamil noqday kolkuu kaamil noqdo waa maxay gaalku muxuu kaami goormuu kaamil noqdo markuu islaamo sabigiina markuu qaan gaaro faasiqiina cadli markuu noqdo ayuu weriyey yaqbaluhu wou aqbalaya aljumhuuru jumhuur way aqbalayaan waalmushtahiru qowlka caan baxay mashhuurka ahna laa sinna da li- lilxamli xambaarid uma sugnaanin bal ilmuctabaru bal ee almuctabaru kan la eegayee la fiirinayo tamyiizhu ah kala soociddiisa wuxuu ka bilaabay laba xaaluu xadiidku leeyahay xaalatu taxamul iyo xaalatu adaa marka uu soo xambaaraayo qofka asagoo naaqisa hadduu soo xambaaro laakiin marka uu gudanaayo xadiidka uu warinayo isagoo kaamila uu wariyo waxaa weeyaan waa jumhuurtu waa aqbalayaan adilayna leedahay oo abu sufyaan radia allaahu canhu xadiidkii dheeraa qisadii heraqla isagoo gaal ah ayuu soo xambaaray markii dambe uu warinayana isagoo muslima ayuu wariyey waa la aqbalay waa ka dawaawiinta islaamka ku yaala jubayr ibnu mucimaa ka mida xadiidkiisa isagoo u yimid nebiga inuu la xaajoodo maxaabiis iyo howshooda oo markaas gaal ah ayuu madiine yimid nebigoo wuxuu arkay akhrinaayo watuuri wa kitaabin masduur markaasa waxaan maqlay buu yidhi asagoo akhrinaya am khuliquu min hayri shayin am hum lkhaaliquun iyo markaa maa ziltu wuxuu yidhi inaan fakeraayo yidhi intii aan maqlay markaa kadib ilaa aan ka islaamay yacni markaa waduuruu nebiga ku akhriyey salaad maqrib asagoo muslimuu ka sheekeeyey laakiin marka uu soo qabtay uu soo xifdiyey uu arkay waxaani waxay ahaayeen fii xaalati kufrihi sabinimadana waa la mid iyada laftirkeeda hadduu qofka asagoo dhal yar mumayiz aan ahayn ama tamyiiz leh tamyiiz waxaan ujeeda isagoo tamyiiz leh sabinimada siqaru ujeedaa asagoo tamyiiz leh buu xadiidkii soo xifdiyey marka uu warinaayey ayuu isagoo qaangaaray buu wariyey waa la aqbalaa faasiq buu ahaa markii hore wuxuu noqday isagoo cadli ah buu xadiidka warina marka yacnii awsaaftan yacni cadliga iyo dabdiga waxaa la fiirinaya cinda aladaa marka xadiidka la gudanayo mas'alada labaaduu sheegay waxay tahay walmushtahiru laa sina lilxamli xadiidka xambaaridiisa da' ma leeyahay oo ma la dhihi karaa qofku xadiidka wuxuu xambaari karaa markuu da'daa iyo da'daa jiro ka hor ma bannaano inuu xadiid barto ou xambaaro ma la dhihi karaa sida saxdaa waxay tahay oo yacnii muxaqiqiintu ay ku tageen sinni iyo da' gaara ma laha nin iyo wakhtiga oo wax kala sooci kara waa tamyiiz unbaa loo shardiyaa tamyiiz culammada qaar waxay dhaheen shan sano qaaraa afar yidhi qaaraa lix yidhi qaar waxay yidhaahdeen idaa faraqa bayna adaabbati waalximaar daabad iyo ximaar hadduu kala saari karo xadiid waa xifdi karaa waxaasoo dhan laakiin waxaa loo jeedaa un tamyiiz marba hadduu wax kala sooci karo xadiidka waa soo baran karaa xamligu marka sinni gaara mala waqti ma jiraa xadiidku inuu joojiyo ay tahay qofka xaggaas waa yaraanti ma ogtahay weynaanti xaggeeda waqti inuu joojiyo xadiidka laga rabo ma jirtaa qaar baa waxay sunneeyeen lixdanba hadduu xagga u dhaafo qaar siddeetan hadduu xagga u dhaafo inuu iska daayaa fiican maxaa yeelay axaadiidtii hore u baasbaxaa inuu intuu isku dardarmo waxaa dhici karta oo hadhow axaadiidtii hore kuwii dambe la garan waayo oo hadhow dhibaata marka ay meeshaa ka timaado imaam maaligna wuxuu dhihi jiray laa yakrafulaa yakhrifu ila alkadaabuun waxaaba kharif noqdo oo isku dardarmo dadka beenaalayaasha u dhihi jirayb qof beenaalayaasha isku dardarmaane qofka yanii yani dhowrsan ma isku dardarmou dhihi jiray calaa kulli xaal rijaal badanoo isku dardarmo wanaagsanana waa la helay inkastoo aynan u badnayn culamaaulxadiid waxaa la sheegay yanii haalibuhum yani cumrigooda ilaahay waa dheereeyey qaar siddeetan sagaashan boqol ku dhintay maca daalika wax isku dardar aan laga sheegin xataa culammadii zamankan soo gaarto xadiidka muddada dheer ku jirtay sheekh alalbaani siddeetan iyo dhowr sano ku dhintay siddeetan iyo ka koroo ku dhintay nacam siddeetan iyo afaroo ku dhintay meelahaas nacam maca daalika saddex bilood ka hor kitaabu allifaa jira nacam uu qoraayay soo ma fahmin marka male khara hadiga laftirkaa haddaad aragto dadka ahlucilmiga ma isku dardarmaan sida haalibka qofka waxaan kala isku dardarmo dadkan kale marka laakiin sida wanaagsan hadduu iska dareemo xoogaa inuu iska joojiyaa fiican waa jooji jireen culimmadii hore qaar ka mida wlmushtahiru sida mashhuurka ee mushtahirka laa sina da litaxamuli lilxamli xambaaris ma ahaanin xambaarista da ma leh bal ee almuctabaru kan la fiirinaayo tamyiizuhu weeyaan soocitaankiisa oo wax kala sooco tamyiizkuna waa maxayna qad dabaduu way dabdiyeen tamyiizkii an yafhama inuu fahmo qofku alkhiaaba khitaabka inuu fahmo warka lala hadlaayo iyo hadalka inuu fahmo tamyiizka waxay ku dabdiyeen hadalka inuu fahmi karo waradduhu iyo celintiisoo aljawaaba uu celiyo jawaabta ninku hadduu mar waxa la dhahayana fahmi karo jawaabna celin karo ninkaas waxaa kala sooci karaa xadiidkana waa xifdi karaa culamaaulxadiid marka qofku marka uu isagoo mumayis ah xalqada yimaado isagoo mumayisoo wax kala sooci kara markuu xalqada yimaado oo ka soo qayb galo waxay u qori jireen samaac samaacay u qori jireenoo kitaabkaas ama nuskhadaas sheekhaas laga dhegaystay dadka ka dhegaystay kutubta waaga hore waa la qori jiray marka kitaabka gadaashiisaa lagu qori jiray sheekha marka laga dhammeeyo axaadiidta gadaala lagu qora marka majliskan waxaa dhegaystay fulaan iyo fulaan iyo fulaan iyo fulaan qofkii marka isagoo mumayisba hadduu dhegaysto waa loo qori jiray liiska waa lagu dari jiray ninkii asagoon mumayis ahayn yacni iska imaa jira meesha cunug yaroo laba jira hal sano jiro oo iska imaa jira maxaa isaga xuduuray u qori jireen wax la yidhaha yacnii hebel xaadara majlisa fulaan hebel majliskiisii waa xaadiray xoogaa marka sharafay ahaa jirtay iyo yacni dabcan qiimay ahaa jirtay ayb cilmigu intuusa iska noqonin yacnii sidaan hadda uu yahay intuuna noqonin ayb oo culammada marka suyuudi waxaad arkay isagoo dhahaya marka majliska ibnu xajar yacnii aabbahayaa i keenay anoo yar oo wax kala sooci karin xuduur marka ijaaza uu bixiyey meeshaas waxaa la ii sheegay inuu ijaazo bixiyey ijaazadaa dadka joogoo dhan uu siiyey marka ijaazada marka saasoo kale hadday ansaxayso yacnii waxaa weeyaan waxbaan ka wari karaa uu leeyahay marka waxaad arkaysaa inay meel weyn ay u joogtay waxyaabaha dhan hadda shahaadaada iska bedeleen hadda qofku waa baxa shahaada u qaadana qofka hadhow marka waxaa dhici karta inuu jaamacaadkaas shahaado markuu ka soo qaato quruur inay ku rido asagoo fil xaqiiqa aan wax aqoonin oo yacnii un keliya un darsiga uun ku soo dadaalayo oo laga yaabo imtixaanka markuu dhow yahay wax iska aq akhristayoo warqaddaas buuxiyo shahaadadii soo qaatay lacalla inuu isu arka markaa de in marka cilmigii inuu imaa waaya dhici karto likowni inuu isku qaatay marka inuu yahay khiriij taasaa had waxaas hadda iska bedelay qad dabaduu way dabdiyeen tamyiizkii an yafhama inuu fahmo alkhiaaba uu fahmo waradduhu iyo celintiisu aljawaab uu celiyo ayay ku dabdiyeen wmaa rawow can axmed bni xambali wanajli haaruuna calaa daa nazili wamaa wixii rawow ay wariyeen can axmeda bni xambal axmed binu xambal ay ka wariyeen wanajli haaruuna iyo haaruun inankiisii haaruunkan haaruun bnu cabdilaahi alxamaal waaye najlu haaruunana muusa waa muusa bnu haaruun alxamaal wanajli haaruuna wuxuu ka wadaa muusa muusa bnu haaruun haaruun inankiisii muusa bnu haaruun alxamaal haaruun bnu cabdilaahi alxamaal ayb calaa daa kan korkiisa nazil ku deji midkan ku deji oo ayagu waxay yidhaahdeen muusa bnu haaruun alxamaal baa waxaa la su'aalay mataa yasmacu sabiyu alxadiida sabigu xadiidka goormau dhegaysanaya markaasuu yidhi idaa faraqa bayna albaqarati waalximaar lo iyo dameer hadduu kale yaqaanuu kala sooci karo kanna waa sac kanna waa dameer u dhihi karo hadalkaas yacni wuxuu leeyahy waxaad ku xambaartaa tamyiiz un iskaga xambaar tamyiiz un baa loo jeeda oo khitaabkii iyo jawaabtii inuu fahmi karo unbuu ka wada wagaaliban yaxsulu in khamsun qabar faxaddahu اljullu biha uma istaqar wagaaliban uu yidhi wayaxsulu waa xasilayaa altamyiizu tamyiizkii waa xasilayaa haaliban sida haalibkaa in habara khamsun habara in habara hadduu tago khamsun shan ay tagto habara uu tago shan sano marka ay tagto ay baxdo ayaa sida badan tamyiizku uu xasilaa shan sano ku xasilaa buu ku leeyahay maxamuud ibnu rabiica waxaa la yidhaahdaa wuxuu yidhi nebigan aan xasuustaa aniga luqluqaso intuu xaafadeenna yimid wadaan intuu biyo ka qaata oo ku luqluqday oo markaa igu soo tufay soo igula kaftamaayo taasaan gartaa buu yidhi aan xasuustaa riwaayaadka qaar ibnu khamsin oo ahaa iyay dhahaan marka halkaas ka soo qaadanaya laakiin ibnu salaax iyo wuxuu leeyahay ibnu kaiir tamyiizku xad ma leh qofna waxaa dhici karta shan jir inuu nin tamyiiz fiican inuu yahay midna inuu sideed jir tamyiiz ku hayninaa dhici karta waa iska mawhiba min allaahi tacaala markaas wuxuu sheegay haaruunu rashiida wiil yar loo keenay wiil yar baa loo keena wax yar jiro shan mase lixay sheegaan wiilkaas oo waxa uu yidhi qad baraza wuxuu baaris ku noqday annadar walahar caqliyaadkii iyo aahaartii wix dhammaa waa yaqaanaa waa xifdisan yahay hayr annahu idaa jaaca bakaa laakiin hadduu baahdo iska ooyaan yacni cunug yar waaye asagoo yara yacni waxaa weeyaan xifdigaas uu haayey marka tamyiizku mawhiba min allaahi waaye da laguma xadidi kara laakiin sida haalibkaa dadka shan jir waa waxbaa ku kala jawaab iyo su-aal iyo waa ku celcelin karaa nacam faxaddahu way xadeeyeen aljullu culammada badankood bihaabi bilkhamsati bay ku xadeeyeen uma markaa dabadeed istaqara istaqara ra'yu ra'yigii waa sugnaado bitamyiizi buu ku sugnaaday shan bay sida haalibkaa ku xadeeyeen laakiin tamyiizuu ku sugnaaday xadku wa kutbuhu wa dabtuhu xayثu istacad wain yuqadim qablahu اlfiqha asad waxa uu yidhi xadiidka ninkaani goormou qorayaa sinu taxamul aan sheegna dee sida uu kusoo xambaaraayo inuu dhegaysto xifdiyo laakiin inuu xadiidkii yacnii aad u dabdiyo oo uu qoro oo uu yacnii kutub yeesho ama u wax qoraba ama xadiidkii uu qorto oo isaga uu dabdi la yimaado ee goormaa u ahl u noqon karaa eede taas waxay tahay markuu diyaar u noqdo kolkuu diyaar u noqdo kitaabo iyo dabdi waa markeeda iyadan wa katbuhu qoraalkiisa wa dabduhu iyo dabdintiisa xayثu goor istacadda uu u diyaargaroobo diyaar uu u noqdo waaye wain yuqadim hadduu hormariyo xadiidka qoriddiisa wain yuqadim hadduu hormariyo qablahu qabla kitaabati اlxadiidi xadiidka qoriddiisa ka hor alfiqha fiqhiga haddii uu ka hormariyo asaddu horumarintaasaa toosnaan badan xadiidkii yacni xifdigiisii iyo kitaabadiisii intuunan dhex gelin hadduu fiqiga ka hormariya iyadaa wanaagsan buu yidhi maxamed shaakir laftirkiisa macno noocaasoo kale waa ishaaraya waa sheegaya fiqiga keliyana maahno luqada laftirkeeda inuu ka hormariyo fiqhiga iyo luqada inuu ka hormariyaa toosnaan badan maxaa yeeley fiqigaa ka hormariya fiqiga la sheegaayo waxaa weeyaan malaka oo fiqiya inuu helo almalaka alfiqhiya marka waxay tahay kitaab oo mabaadi ilfiqhi fiqiga mabaadi'diisa masaa'il ulfiqhi dahaaradii salaadii zakadii soonkii xajkii buyuucdii xaaraantii kuwii ahaa nikaaxi iyo dalaaqii jaraxaadkii inuu wax ka fahamsan yahay mutabaxir inuu ku noqdo ma ahan inuu wax ka fahamsan yahay kitaab oo min mabaadi'i ilfiqhi ah inuu ka hormariyo xadiidka qaadashadiisa ee markaana uu ku xijiiyo yacnii luqada kitaab luqa ah luqada naxwada iyo sarfiga muhiim usii ah naxwada iyo sarfiga mabaadi'deeda markau barto bacda daalika inuu markaa diraayat ulxadiid markaas u gudbo xadiidka diraayadiisa inuu u gudbo culimo badanna saasay tilmaamaan zamankan xataa culimmada joogta qaarkood saas waa waa dardaarmaan sheekh cuthaymiin iyo saalix aali sheekh iyo culimmada hadda joogto manhajiyatu daalibilcilmiga saasay u ishaaraan saasay u ishaaraan qofka marka waxaa weya weliba inuunan yacnii fiqhi oo muqaarana inuu barta ma aha maxaa yeele fiqiga muqaaranka ahlmaba u ahba markaas hore fiqiga muqaaranka hadda kan ay dhahaan waa kay culimmada hore fiqhulkhilaafka dhihi jireen fiqhulkhilaaf waxay tahay mas'aladan imaam shaafici sidaanuu qabaa abu xaniifa sidaanuu qabaa maalik sidaanuu qabaa saana raajixa wadaliilu kada wakada maba gaarin qofkaan macan kitaab marka isagu marka waxaa weeyaan fiqi mujarada oo yar ha iska barto ayb hadhow marka isaga wuxuu fahmaa mabaadi'dii fiqiga madkhalkiisii markuu barto waxaa u sahlanaanaysa xadiidkiina markuu barto isagoo malaka luqa iyo fiqile buu xadiidkii aadayaa cumdihii iyo buluqulmaraamkii markuu barto adiladaa u kala baxayso de wixii aan daliil wadanin isagaa ka tegaaya marka habkaas marka inuu saas ku ahaadayb marka walidaalika waa la fahmi karaa xataa qofka yacnii fiqiga habkaasoo kale u soo maro iyo qofka aanan u soo marin xataa hadduu midkan wax uun ka fahmo fiqiga wax farqiga u dhexeeya xagga fahamka waa iska caddahay sidaasuu tilmaamaya wa katbuhu qoraalkiisa iyo wadabduhu iyo dabdintiisa xayu meel istacadda uu diyaar u noqdo ou u diyaar garoobo ou diyaar u noqdo ahl u noqdo weeyaan wain yuqadimu hadduu hormariyo alfiqha fiqigii qablahu qabla alxadiidi asadu taasaa toosnaan badan buu yidhi fiqigana mabaadi'diisa u jeedaa mabaadi ulfiqhiya marka la yidhaahdana furuucda iyo usuul fiqiga waa soo gelayaan aqsaamu taxamuli taxamulkii qaybihiisii halkan marka wuxuu ka gelayaa taxamulka xadiidka sida loo soo xambaaro wujuuhu taxamul baabkan marka labu ka kooba owjuhu taxamul habka xadiidka loo soo xambaarayo iyo siiqat اladaa iyo siiqada lagu gudanayo xadiidka marka la sheegayo see loo akhrinayo waa laba kayfiyatu aqsaamu taxamulku ilaa sideeda la gaarsiiya asamaacu min lafdi shaykh kow waxaa weeye asamaacu min lafdi shaykh sheekha in laga maqlo xadiidka sheekhii baa xadiidka akhrinaayo adigu aad dhegaysanaysaa habka aad xadiidkaas ku soo xambaartay waxaa la yidhaha alsamaacu min lafdi shaykh alqiraa'a cala shaykh baa ku xigta sheekh oo lagu dul akhriyo sheekhii ma hadlaayo asaga kitaabka waa la akhrinaya ahbaraka waxaa la leeyahay yanii wuxuu leeyahay yani ahbaraka yani inta magaciisa la sheega waxaa la leeyahay qulta ahbaranii fulaanun ama waxaa laleeyahy ahbaraka fulaanun ahbaraka fulaanun baa laga bilaaba sheekhiisa la sheega marka ahbaraka fulaanun oo hebela maalan maaligoo kalea lagu dul akhrinaya ahbaraka alqacnabiyu annahu qaala ahbaranii fulaan qaala ahbaranii fulaan can اnabiy sal ly slam u dhegaysana isaga bal maalig axaadiidta laga wariye dhanba cardi iyo qiraa'a looga wariye isaga culamada hore saas waa yeeli jire qiraa'a cala shaykh waa laba tan saddexaad waxa ay tahay ijaazada in ijaaza xadiidka in loo ijaaziya sheekhi baa wuxuu dhahayaa ajaztu laka marwiyaatii marwiyaadkayga o dhan waa kuu ijaaziyey adayga habka aad axaadiidtiisa uga warinaysaa marka waa ijaaza tan saddexaad waxaa la yidhaha munaawala munaawaladu waxay tahay inuu kitaab kuu dhiibo kitaabkiisii marwiyaadkiisii ku yaalleen ayuu hoo ku dhahayaa kitaabkan qaado wakhtina waa ku siinayaa marka aad kitaabkii ama uga naqlisato ama uu ku siinayaa munaawalaa layidhaha idin iyo ijaazana waa kugu darayaa marka iyadaha imaan doonta mid ijaazo wadata iyo midaan wadata mar hadduu kitaabkiisa kuu dhiibo uu ku yidhaahdo waa iga warin kartaa munaawalaa layidhaha tan shanaad waxa ay tahay mukaataba axaadiidu kuu soo diraya oo kuu soo qoraya tan lixaad wasiyadii waay dardaarankii sheekhii baa axaadiid ka dardaarmaya aduu kuu dardaarmaya axaadiidtiisii aliclaam sheekhii baa wuxuu ku ogeysiinayaa kan inay yihiin marwiyaadkiisa iyo axaadiidtiisa tan sideedaad wijaada ayaan yihaa sheekhii qoraalkiisii ayaad helaysaa isaga ma arkin laakiin fartiisii baa taqaanaa wajadtu bikhadi fulaan baa la leeyahay intaas marka waa sideeddaas waa aqsaamu taxamul qismi kastaa hab marka waxa uu leeyahay loo guto marka xadiidka lagu soo xambaaro wabiاllahi towfiiq wsala اllah wslm calى nabiyina mxamed wcala ali sahb slm